halkani waa lantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdiyo barkii aroornimo xiliga washington waa maalin khamiisa labaiyo tobanka bisha may sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah afartan dhallinyaro ah oo ku sugan xeryaha dhadhaab oo ka qalin jebiyey jaamacad ku taalla dalka kanada oo ay hob online wax uga baranayeen waxaana ka mid ah ardadii sanadkan ka qalin jebisay jaamacadda york university ee ku taala dalkaas canada so jaamacaddan sidaa uga qalin jebiyey waxaa waaye haddii wax yar sheego jaamacadda inta kuma taalo laakiin waxaa noo suura geliyeen hay-adda u n h c r program ee heso oo waxbarashada sare ka caawinayso qaxootiga taasoo keentay inaan jaamacadda iyadoo canada ku taalo annagoo joogna dhadhaab waxaad sidoo kale maqli doontaan munaasabad lagu abaalmariyey dhallinyaro ku guulaysatay tartan ciyaareed oo lagu qabtay boosaaso heesihii iyo weliba ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda turkiga ayaa sii kordhinaysaa cadaadiska ay ku hayaan joogitaanka militariga ruushka ee suuriya iyadoo dowladda turkigu ay go-aansatay inay hawadeeda ka xidhato diyaaradaha ruushka ee u safraya dalkaasi suuriya ilaa iyo bisha julaay turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen iyadoo ankara iyo moscow ay kala taageeraysan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka suuriya inkastoo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dalkaasi xuseen bakshi oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyada oo dalka turkigu uu xulifadiisa reer galbeedka la wadaago inay ka soo horjeedaan duulaanka ruushka ee ukraine waxaana arrintan saldhig u ah in turkigu uu doonayo inuu hagaajiyo xidhiirka uu la leeyahay isbahaysiga nato ee uu ka tirsan yahay iyo dalka maraykanka marinka hawada ee dalka turkigu ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha ruushka ee saanada iyo adeega militari gaarsiinaya ciidamada ruushka ee ku sugan saldhigyada militariga uu ku leeyahay dalka suuriya inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan hase ahaatee ruushka ayaa ka cabsi qaba in dalka turkigu uu u janjeersado dhinaca maraykanka si loo go-doomiyo dowladda ruushka guurida waqooyi ayaa amartay xanibaado adag oo wadanka oo dhan ah kadib markii la xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee si rasmiga loo shaaciyo ee cudurka covid nteen warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in cudurka omicron uu ka dilaacay caasimadda pyongyang balse ma aanay sheegin tirada kiisaska wakaaladda wararka dhexe ee kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha kim jong un ballan qaaday inuu culib tirayo cudurka dilaacay kaasoo ku tilmaamay xaalad deg deg ah oo qaran laakiin dadka indhaindheeya ayaa aaminsan in fayraskani uu muddo dheerba ka jiray dalkaasi khubarada falanqaysa arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa walaac ka qaba inuu cudurku ku faafo dalkaasi iyada oo dowladda kuuriyada waqooyi ay hore u diiday in ay dadweynaha tallaal ku soo rogto islamarkaana diiday tallaal ay beesha caalamku ugu deeqday halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington in ka badan afartan dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa loo qabtay munaasabad ay kaga qalinjebinayaan jaamacadda york university ee dalka canada oo ay qaab online ah ku dhiganayeen dhallinyaradaasi warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed iyagol in ka badan afartan dhallinyaraha oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa loo qabtay munaasabad ay ku qalinjabinayeen iyagoo ka qalinjabiyey jaamacadda york university ee ku taalla dalkaasi canada islamarkaana baranaya muddo afar sana ah barashada ama oo markaasi xirfadda ama calinimada dhallinyaradan oo ka mid a dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare ee ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa muddadaasi afarta sana a qaab online amaba fogaan araga waxay wax ka baranayeen jaamacaddaasi iyadoo qaar ka mid ah dhallinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga warramay dareenkooda qalinjabineed magacayga saddexaan waxaa waaye cabd- cabdi aadan cabdi marka waxaana ka mid ah ardadii eh, sanadkan ka qalin jibisay jaamacadda york university ee ku taalla dalkaas canada so eh, jaamacaddan sidaa uga qalin jibiyey waxaa waaye haddii wax yar sheego en, jaamacadda inta kuma taalla laakiin waxaa noo suurageliyay hay-adda unhcr program ee hayso oo waxbarashada eh, sare ka caawinayso qaxootiga taasoo keentay ina- inaan jaamacadda iyadoo canada ku taalo eh, annagoo joogna dhadhaab aan halkan ka barano marka sanadkan ay suurageshay afar sano kadib inaan ka qalin jibiyo taasoo ahayd wax aad u weyn aad ugu faraxsanahay En, marka xigto eh, jaamacadda aan bartay runtii wax weyn ayaan ka faa'iiday oo waagii hore waxaan ahaa untrained teacher aan macalin aan tababarnayn sidaas ayaana ku shaqayn jiray laakiin hadda waxaa noqday macalin haysto eh, tababar weyn eh, sidaasna waxaan shahaada aan qaatay waxay tahay hadda eh, bachelor of arts in education studies waa degree ama degree marka taasoo ah ah, meel weyn oo ay yar tahay dad haysto eh, qaxootigan marka fursado badan oo oo horey aan u haysanin oo markay imaata sida ardada wax loo baro ayaan hadda la yimid tusaale ahaan waagii hore dee en, kalaaska ayaan geli jirnay eh, kadibna aqoonteeni primariga iyo secondariga ayaan aan isticmaali jirnay laakiin hadda en, wax weyn ayaan ka baranay oo gaar ahaan sida loo ha- loo iskugu keeno ee arday kala kala kasoo qaado halkan waa qaxooti waxaa jooga dad kala diima ah oo wadamo badan kasoo qaxay ee kuwa cur- isku curyaamay iyo kuwa lixaadkooda dhammaystiran sida dadkaas ee, kala duwan laiskugu keeno ayadoo la isticmaalayo ee, halkudhiga la yirahdo inclusive education oo ah waxbarasho uu qof walba ka qayb galaya asagoo la fiirin diintiisa ee, naafinimadiisa iyo wixiisa dhanba in halkaas ardada laiskugu keeno diintiisa iyo dhaqankiisa iyo wax walba adoo ilaalinayso inaad aa, si siman aa wax u barto marka taasna waxay ahayd runtii wax aan hadda faa'iiday laakiin hore aan weysanin waxaan rajaynaya in aad aan si fiican uga faa'iidayn karo bulshadeyda iyo dadkeyga marka ugu dambayntii maxay kaaga dhigan tahay nin dhallinyaro aad tahay xero qaxooti jooga ee muddo sideed sana aad soo dhiganaysay dugsiga hoose dhexe afar sano dugsiga sare waxaad heshay fursad aad qaali u ah jaamacad ku taala dalkaasi kanada inaad qaybka online-ka ama qaabka fogaan aragga aad wax ku baranaysa muddo afar sana islamarkaana aad heshay eh, heerka digriiga Eh, wallaahi wax weyn bay iga dhigan tahay horta En, waxaan rajaynayaa marka koowaad inaan dhaho en, waxbarashada aan ka bartay ama aqoonta aan ka faa'iiday jaamacadda york ma aha mid keligay u kooban waa mid bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonto oo macnaha waxaa waye aniga shaksi aan ahay laakiin markaan fa- fasal galo waxaan wax barayaa eh, boqolaal arday oo oo halkii mar ah, halkii fasal marka waxbarashada aniga aan soo bartay waxay iga dhigan tahay inay tahay mid ay soo barteen dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka jooga dhadhaab iyo waalidiinta iyo ardada aan aan aan macalinka u ahay marka dhanka kale waxay ahayd fursad weyn eh, runtii aniga riyadayda ma ahayn eh, eh, inaan jaamacad canada aan helayo waayo halkan qaxootiga waa ogtahay eh, dadka kenyaanka ah unbaa markii dugsi sare ah kasoo baxda hela fursadaha jaamacadda jaamacadaha oo way yartahay qof qaxooti ah inuu jaam- heer jaamacadeed u gudbo marka tan laakiin waxay ahayd fursad oo iigu yimaatay anoo kaamkayga joogo oo ka bixin kaamkayga kamaana bixin anoo kaamkayga qaxootigayga joogo eh, dhinacna shaqadayda ka wato ayaan dhanka kalena aan shahaado heer jaamacadeed aan gaaray soo marka wax weyn ayay iila mid tahay oo aan filayo in ilaahay subxaanahu watacaala uu igu manaystay magacayga waa aadan xasan samriye ee waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ifo ee labada kun sagaal iyo tobankii ilaa labada kun labaatan iyo labadii ayaan akhrisanayay jaamacad la yidhaaha york university Ee, jaamacadda waxyaaba badan ayaa ka faa'iidaystay Ee, waxaan ka faa'iidaystay waxyaabaha ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah in waagii hore ay jiri jirtay macalinka bis ah inuu ardayda wax baro ee ardayda wax laga dhegaysanin fikrad laga dhegaysanin ee ardayda mataqaanaa ee, waxa la yidhaahda ee, teacher center taasoo ah ee, macalinka bis inuu kaaba ka ahada galaaska laakiin waxaan hadda baranay in ilmada ilmaha caruurta ayagana ee, galaaska ay ka noqdaan kaabo sidii macalinka oo kale taas ayaan baranay Ee, taasna waxay ahayd waagii hore macalinka wax ayuu ilmaha ku shubay leh Ee, asaga bisa wax barayay ilmaha laakiin waxba lagama dhegeysan jirin Ee, hadda laakiin waxaan baranay in ilmaha ayagana wax laga dhegeysto oo oo waxay aqaanaan ay ilmaha kale u faa'iideeyaan ilaa macalinka Ee, waxaan kaloo bartay ee, waxa la yidhahda inclusive education taasoo ah isdhexgalka ilmaha cunuga ee, ee, dhagoolka ah ee, cunuga indhaha la cunuga maskaxda la iyo cunuga curyaanka guud ee macnaha lug gacan inay wax isla baran karaan ilmaha kale taasna waan baranay oo waana la tusay ee, qaabka ay wax isku ay ay u baran karaan Ee, waxaan kaloo baranay ilmo qaar oo waxaa jira ee, curyaan ah sida cunug waxaad arkaysaa dhagool iyo indhool ah Ee, kaasna qaabkii wax loo baro ayaa noola faa'iideeyey Ee, intaa kahor waagii hore ma garan jirin laakiin markaan jaamacadda intaan dhiganayni ayaan baranay ee, sidii cunugaas wax loo bara lahay waayo cunugaa wuxuu isticmaali karaa ee, waxaa wax lagu bartaa dareemayaal lix ah ee, dareemayaal shan ah marka shantaas qaar ka mid ayaa asaga u hastaa ee, qaar kaas u isticmaali karaa sida ee, dareemidda oo kale gacanta wax ku taaban karaa tan oo sanku wax ku urin karaa qaab badan wax ku baran karaa marka taas waagii hore ma garan jirin laakiin markaan hadda jaamacadda aan aan galnay ka faa'iidaystay qaabkii wax loo baro intaan jaamacadda baranay waxaa kaloo ka faa'iidaysanay in macnaha ee, shaqooyin la kala leeyahay ee, waalidiinta inay macnaha ay ayagana shaqo ay ka qaban karaan iskuulka sida mashruuca cusub ee hadda Kenya ka dhacan galay ee la yidhahdo CBC competence ee basic curriculum la dhaha in waalidiinta ay ku leeyihiin ee, ayagana inay ilmaha wax bari karaan oo ay fursad la siiyo xaggaas ee waxaa jira ee, waalidiin oo oo xirfad leh maadaama waalidiinta badana ay wax soo akhrisanin laakiin waxay aqaanaan ee, xirfado xirfadaha waxaa ka mid ah sida ee, wax loo talo ee, sida wax loo loo kariya ee, sida wax loo dhaqa intaasoo dhan macalinka ma garanayo laakiin ayagu ay garanayaan marka waxaa nala baray in waalidiinta iskuullada shaqa loogu raadiyo si xirfadahan ay ilmaha u baraan maadaama ayagana shaqa ay u baahan yihin waxaan kaloo baranay in waalidiinta ay dabagal ku sameeyaan ilmahooda ay ogaadaan waxay akhristaan waxaan ogaanay inay jiraan waalidiin badan oo ilmahooda xiisadaha qaadanaya hataa ay ogeyn english iyo kiswahili bis ay garanayaan laakiin xiisada badan meesha laga qaataa marka waalidiinta inay iskuullada ay la xiriiraan macalinka ay joogto u wacaan iskuullada ay mar walba booqdaan ay la socdaan ilmadooda waxay baranayaan marka aadan waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana muddo fara badan ku noolaa maxay kaaga dhigan tahay marka afar sano inaad hesho jaamacad bilaasha islamarkaana aad ka barato maadada barannimada ama macalinka waxay iiga dhigan tahay in fursaddaas ay ii ahayd fursad qaali ah aan filinayn waagi hore laakiin hadda aan helay waxayna waxay ka bedelaysaa nolosheyda iyo qaabka ilmaha wax u baraaya waayo waagi hore saan hor usoo sheegay qaabka ilmaha hadda wax u baraaya iyo waagi hore saan wax u bari jirnay way kala duwan yihiin waxyaaba badan a iga zaa'iday in macnaha ilmaha aan hadda wax u faa'iidayn karo sidii hore si dhaanto haddii waddankay ku laabto iyo haddii inta joogaba marka markay timaada nin dhallinyaro xero qaxooti jooga oo jaamacad ka qalin jabiyey islamarkaana wuxuu bartay weli doonaya inuu sii bara dhallinyarada kale ku nool isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab maxay kaaga dhigan tahay waxay iga dhigan tahay maadaama aniga wax soo faa'iidaystay inaan walaalahay kale usii faa'iideeyo oo ayagana ay ka faa'iidaystaan wixii soo faa'iidaystay macallimiin badan ayaa xerooyinka qaxootiga joogaan fursaddaan heli waayey ani hadda aan helay marka macallimiinta ayada waxaan awoodaa inaan ugu faa'iideeyo wixii aan soo bartay si ay ayagana mataqaanaa isbeddel ay u sameeyaan sida aniga isbeddel iigu dhacay dhallinyarada ka baxda dugsiyada sare ee ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa aad u adag inay helaan fursado ka badan dugsiga sare iyadoo jaamacadaha dalkan kenya iyo sidoo kale kuleejyada lagu barto lacag aad u tira badan taasi oo aysan awoodin dhallinyarada qaxootiga balse wax ka yar boqolkiiba shan ayaa waxay deeqa waxbarasho ka helaan hay-adaha samafalka iyo weliba sidoo kale wadamada qaarkood iyagoo qaarkood jaamacado ku yaala dalkaasi kanada iyo kuwo ku yaala gudaha dalkan kenya ay deeq waxbarasho ka helaan axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad welina kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka manaysa washington haatana kusoo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
xeeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka guuleed simba halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a munaasabad lagu abaalmarinayay dhallinyaro ku guulaysatay tartan ciyaareed oo socday muddo bil ah oo ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf magaalada boosaaso gaar ahaan hoteelka jaabir waxaa ka dhacday xaflad lagu abaalmarinayey dhallinyaraday ku guulaysatay koobka rabadaanka kaas oo ka socday mid ka mida goroommada sallaxa ee magaalada boosaaso waxaana soo qabanqaabisay kooxda boosaaso f c tartankaasi oo gabagabadiisa ay fiinaalkii ku guulaysatay kooxda jaabir balasa ayaa waxaa abaalmarinta dhallinyarada la siinayay kala qayb galay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari taliyaha qaybta booliiska gobolka bari iyo weliba ganacsato iyo qaar ka mida dhallinyaradii ciyaartoyda ee cuslaatay gobolka bari guddoonka koobkaasi cawil jaamac sayid cabdalla ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha puntland ee gobolka bari ayaa halkaasi ka jeediyey waxayna ammaan u jeediyeen kooxdii tartankaasi soo qabanqaabisay koobkii noo socday rabadaanka dee aniguna laacib baa ahaayo intaa waa taagnaa garoonka hambaryaan leeyahay dhallinyaradii guulaysatay iyo dhammaan boosaasi efsi ku dheeraan mayo
waxaan rabaa saaxiibadayda koobka ku guulaysta inaan idhaahdo hambaryo waxaan rabaa saaxiibadayda anigu aan ka mid ahay ee dhihi maayo laga guulaystay lakama guulaystana waa dadaal leeyahay tabarta ayaa intaan naga ahayd iyaguna waxaan leeyahay saaxiibaday hambalyo kan kale baynu insha allahu tacaala ay ku guulaysan doonnaa waxaan rabaa caawa inaynu halkan oraah ku kala tagno innagoo og isboortisku qiimaha uu leeyahay oo runtii waxa weeye tartankii soo socday bishii rabadaan oo si qurux badan aanu la soconnay dhalinyaro badanna ay isku aragtay lagu soo gunaanadayo waxaan rabaa inaan dhaho marka hore kooxii kasoo qayb galay oo dhan tartanka waa wada guulaysateen dhammaanteenna waynu guulaysanay taas waa taas waxaan rabaa inaan iyadana cod dheer ugu hambalyeeyo kooxdii ku guulaysatay tartanka
waayo waxa maanta waddanka rogaya waa dhallinyaro waxa dhisayana waa dhallinyaro haddaynu inagu u istaagno dalkeenna inaan dhisanno inaan hagaajisanno waa wax inoo muxuu ahaayeen innaga anfac inoo ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya dhammaan shirkadihii ka qayb galay koobkan maalgelintiisa iyo qurxintiisa in caawa halkan intaasoo dhallinyaro ah isugu timaado alaab qurux badan la keeno wax walba oo meeshan ka muuqdana aysan dee haddii aan shirkadahaas la-aantood jir lahayn aysan muxuu ahaayeen aanay noo socdeen kooxda tan bosaaso f c waxay u taagan tahay ka dhabaynta ciyaartooy kasta oo ku riyooda kubadda cagta oo ku nool magaalada boosaaso waa meesha uu iftiinkiisa ka arki lahaa waxa ay soo saartay dhammaan jiilal kala duwan oo anfacay gobolka bari iyo dhammaan puntland ugu dambayntii taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabduqaadir jaamac diriir guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmar bile ayaa dhallinyarada ugu baaqay in laga shaqeeyo amniga
oo aan rabo inaan aad iyo aad u caddeeyo inuu yahay wax aan qof gaaray ka shaqayn karin ama taliyaha u noqdo ama askari ha noqdo wax cid gaaray ka shaqaysa uusan ahayn dhammaan ah wax la wada leeyahay waajibaadna ka wada saaran yahay bulshada qaybaheeda kala duwan markii laysa sii kala guro ragga meesha joogaahay waa lafdhabartii bulshada dhallinyarada oo la tilmaamo boqolkiiba toddobaatan inay ka tahay bulshada marka waxay noqon karaan dhallinyartu awoodda ugu weyna amniga iyo xasilinta waddanka ganacsatada reer boosaasood waxaan leeyahay maalgelinta ama dhaqaalaha kartoonka iyo kiiska keliya ha ku koobinina maalgelinta ka bilaaba cayaaraha maalgashada oo lacag ka sameeya sababtoo caalamka ma garanaysaa yacni kooxaha dadka leh waa dadka ugu hantida badan caalamka ma garanaysaa marka in la maalgashado isboortiska baanaad ugu dhiirigelinaya ganacsatadeenna yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatan dhegeystayaal waxaad isku dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa nila socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegeystayaal saaxiib beel meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna kooxda manchester city ayaa xajisatay mar kale hogaanka horyaalka ingiriiska kadib markii ay shan iyo hal xalay ku dhifatay kooxda wolfis ciyaar ka tirsaneed horyaalka ingiriiska afar ka mida goolasha city waxaa dhaliyay laacabkooda wadanka beljamka kevin debron waxaana afartiisa gool ay ka dhigan tahay in xilli ciyaareedkan uu dhaliyay sagaaliyo toban gool dhammaan tartamadii uu ka qayb galay waxaana goolashiisani ay noqonayaan kuwii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan uu u dhaliyay kooxdiisa iyadoo manchester cityna iyadoo manchester cityna ay soo ceshatay faa-iidada ah inay weli ka sarreyso kooxda liverpool debroyn ayaa sidoo kale noqday ciyaaryahankii labaad ee ka tirsan kooxda city marka laga reebo aden jako oo dhaliyey afar gool ama ku dhaliyay afar gool meel ka baxsan garoonka naadiga manchester city ayaa sidoo kale noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee taariikhda horyaalka wadanka ingiriiska oo meel ka baxsan garoonkeeda shan kulan oo xiriir ah kusoo guuleysatay saddex gool iyo ka badan iyadoo manchester cityna ay dhinaca kale afartan iyo shan dhibcood kasoo xareysatay meel ka baxsan garoonkeeda xilli ciyaareedkan waxaana keliya taariikhdaasi hore u sameeyey kooxaha kale ah arsenal iyo chelsea kooxda chelsea ayaa iyana saddex iyo eber uga soo badisay leadis united iyadoo guushani ay tahay tii labaatanaad ee xilli ciyaareedkan dhinaca kalena liidis ayay noqonaysaa guuldaradeedii sagaalaad ee kasoo gaartay gurigeeda xilli ciyaareedkan lester cityna waxay saddex iyo eber uga badisay kooxda norwich city halka watford iyo evertonna ay ku kala baxeen eber iyo eber dhinaca kalena waxaa caawa ciyaar la wada sugaya iskaga hor imaan doona kooxaha isku ah cadowga soo jireenka ah ee arsenal iyo tottenham waxaana ciyaartani ay noqonaysaa go-aanka gaarista rajada labada kooxood ee ka qaybgalka koobka champions leaga waxaana ciyaartani ay ka dhacaysaa garoonka kooxda tottenham kulankan oo ah kii boqol sagaashani koowaad oo dhex mara labadan kooxood ayaa muddo badan arsenal ku gacan sarreysay gaar ahaan intii arson finger uu macalinka u ahaa kooxda arsenal xaqiijinta ka qaybgalka koobka champions league waxay sidoo kale siin doontaa faa-iido la taaban karo marka la isku dayo soo iibsashada ciyaartooyda iyo sidoo kale faa-iidada dhanka dhaqaale ah maadaama labada kooxood midkoodna aanu ku tirsanayn milkiilayaashooda dhaqaale ay leeyihiin tusaale ahaan arsenal iyo tottenham labaduba waxay xiiseynayaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee lester city yuri telsman laakiin qeyb ka mid ah hanashadiisa ayaa ah in ciyaaryahankani uu doonayay inuu ka ciyaaro koox ka qaybgalaysa champions leaga dhanka kalena weeraryahanka kooxda manchester city gabriel jesus ayaa arsenal kala hadla sidii uu ugu dhaqaaqi lahaa naadiga xilli ciyaareedka soo socda gabriel oo shan iyo labaatan jir ayaa hal sano uga harsantay heshiiskiisa uu ku joogo garoonka itixaad waxaana uu diiday inuu meesha ka saaro ka tegista city city ayaa ku dhawaaqday saxiixa erlin haland oo ay kala soo wareegtay brusia dortmond talaadadii waxaana tani ay hoosta ka xariiqaysaa bixitaanka ciyaaryahankan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluw inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna haddaan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon dalka turkiga ayaa sii kordhinaya cadaadiska uu ku hayo joogitaanka militariga ruushka ee suuriya iyada oo ay dowladda turkiga go-aansatay in hawadeeda ka xidhato diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka suuriya ilaa iyo bisha julaay turkiga ma aanu sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen iyadoo anqara iyo moscow ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka suuriya inkastoo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dalkaasi ka taagan xuseen baaji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyadoo dalka turkiga iyo xulafadiisa reer galbeedka ay la wadaagaan in ay kasoo horjeedeen duulaanka ruushka ee ukraine waxaana arrintaasi saldhig u ah in turkigu doonayo inuu hagaajiyo xidhiirka ula leeyahay isbahaysiga nato iyo maraykanka haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan soo socda
xubna hadalkaaga qubataa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay xubna hadalkaaga quuta badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibtii indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibtii indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisa maalin carabku kama xiisa maalin xarfaha magacaaga dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisa maalin carabku kama xiisa maalin xarfaha magacaaga dhowrsan xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka suldaan seraar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanasay laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo